qaar ka mid a xubnihii ururka xisbul islaam oo hore ugu biiray ururka al-shabaab ayaa maanta bayaan ay muqdisho ka soo saareen ku sheegay inay ka soo go-een ururka al-shabaab sidoo kale bayaankaasi ay ku sheegeen xubnahaas inay samaysteen barnaamij siyaasadeed oo ay kula xaajoonayaan cid walba oo wadda maslaxadda ummadda soomaaliyeed falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay sheekh maxamed macalin oo ahaa madaxii arrimaha dibadda ee ururka al-shabaab waxayna aandhehe ururka xisbul islaam waxayna ugu horreyn weydiisay waxa keenay inay al-shabaab isku af garan waayaan wixii ay markii hore ugu biireen bedelka jira waxa weeye wada tashiyan ayaa in muddo noo socday iyo shirar goonigooniya sideedana isku biiradii hore ma ahayn isku biirad dhamaystiran oo waxay ahayd inta badan iclaami ahaan iyadoo dhibaato jirtay looga gudbayay gaar ahaan markii shabaabku ay qaateen inay nala dagaalamaan iyagoo brobaganda iclaam iclaamiya oo maxaliya mid internationalba loo sameeyey annaguna aan ka maaragtay ka aan diideynay in dhalinyarada soomaaliyeed ay isku baaba-aan arrimahaas iyagoo jira oo runtii aysan jirin si rasmiga isku dirida aad oo keliya iclaam ayaan waxaan hakinaynay dhiiggaas taadanaya baaritaanana maaragtay iyo wadaxaajoodna wax waa kasoo bixi waayeen arrimahaas oo idil ayaa waxay nagu kalifeen inaan maanta bayaankan soo saaro xisbigiina waxaa guddoomiye u ahaa xasan daahir aweys ma idinkula jiraa go-aankan hadda anigu shaksiyaad ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa mas-uuliyiintii iyo maamulkii qeybaha xisbul islaam laakiin waxa uu kamid yahay mas-uuliyiinta xisbul islaam kuwooda ugu caansan adiguba udhiga ma mas-uuliyiintaasaan anigu kaaga hadlaa laakiin anigu hadda shaksi ka hadli maayo marka ma go-aan aa isku wada raacsantihiina mise qeyb xisbul islaam kamid ahaa gaarti xisbiga mas-uuliyiintiisi baa gaara go-aankaas ma la dhihi karaa idinka markii hore al-shabaab waxaa ugu biirteen in markaas ay ahaayeen awood gobolka oo dhan ha noqoto gobolada soomaaliya oo dhan aada ugu soo kobcaysay laakiin hadda aad ka faa'iideysanaysaan jabka kasoo gaaray deegaanada ceelasha biyaha ilaa iyo marka oo ay lumiyeen kismaayo iyagan culeys kale ka haysto muqdisho sidoo kale ah inaad hadda aragteen inay al-shabaab sii leecayaan oo aad naftiina kasoo badbaadsateen ma u egtihiin hadda saad la socoto xisbul islaam gobollo ay haysteen shabaab darteed uguma biirin ayaga ayaa dagaal kusoo qaaday ilaa goobihii maaragtay ceelasha ay kamid ahayeen iyo afgooye sidaas darteed taas uma muuqan inaan marnaba anagu ay diyaar naga ahayd inaan maaragtay ku biirno shabaab laakiin waxay ahayd dhibaato iyo dhiig daadanayay ayaa lagu hakinayay barnaamijkana sidaan kuu sheegay marxalad iclaamiya ayuu ahaa haddee go-aanka siyaasigana mar baa la qaataa marxaladaa soo marto intaasna waxaa la doonayay in waxa la xaliyo hadday waxaa la ismi waayeanna maaragtay waxaa mudan in qofku go-aan wakti ku haboon ou qaato haddeerna cid gooniya oo hadda aan dhihi karno dalkay gacanta ku haystaa oo hadda loo ordana ma jirto oo waad garanaysaa maanta soomaaliya kala qoqobka iyo kala qaybsanaanta ka jirto cid hadda maanta sid ay haysato ku faanaysa ma jirto marka hadda ma waxaad rajaynaysaan inaad wadahadallo la furtaan madaxweynaha cusub iyo baarlamaanka runtii waa ka baxeen kooxdii shirqooshay jihaadkii iyo kacdoonkii ummadda soomaaliyeed oo runtii dhegeysanaya adis ababa iyo kambala meesha way ka baxeen isbedelna waa muuqdaa laakiin mar kasta waxay ku xiran tahay kooxda hadda awoodda la wareegtay siday u dhaqmaan ayaa ummadda soomaaliyeed ka dhur sugaysaa hadday danaystayaal iyo danaha ajnabiga ka shaqeeyaanna kuwii hore meeshay maraan ay marayaan marka waxaa jira warar sheegaya in wadamada qatar iyo turkiga oo kale ay ka shaqeynayeen in ay wadaxaajood la galaan ragga ku jira al-shabaab ee adinkoo kale ah ama kama ka xoogaa mowqifka dhow al-shabaabka waxaa shaqeeya dadaaladii wadamadaasi ay ku jireen mise qaab kalead adinku go-aanka u gaarteen anaku cid gooniya oo hadda aan ku xirana ama la tashi gooniya aan la sameynay ma jirto waa jiraan xiriiro aan leenahay ama hadday tahay inaan xiriir aan la tashano ama aan wax isku soo qaadno ama aragtiyaal isku soo qaadno horeha ahaata iyo wakti dambeba intaba laakiin cid gooniya oo hadda wadahadal ayna dhex mareen oo ku aadan inaan maxay ahato dawlad la xaajoono ama maaragtay koox la xaajoona ma jirto ma jirtaa in wadamadaasi ay idinku qanciyeen in aad kasoo go-daan al-shabaab
ma jirto hadda ciidamadiina xaggee joogaan iyo hogaankiina hadda duruufaha jira dartood kuma tilmaamayo goobaha lagu sugan yahay laakiin aniguba sidan kala hadlayo gudaha soomaaliyaan jooga marka waxaa tihiin ciidan aan dowladana ku biirin al-shabaabna kasoo go-ay oo meel taagan oo xarun leh oo meel degan annaku waxaa nahay xisbul islaam sidaa u taqaana hadeerna kasoo go-ay xarakada al-shabaab
sheekh maxamed macalin oo hore uga tirsanaa ah ururka xisbulislaam ururka al-shabaab aan dhehe ururkii xisbulislaam ee ku biira al-shabaab haatanna sheegay inay dib uga soo baxeen waxa uu waramayey falastiin axmed iimaan